halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanki sagaal iyo afartanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo website-keenna v o a somali com
idnimo wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaasaha bisha disembarna waa laba sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaa si wada jir idinku soo jeedinaya anigu waa xuseen barre iyo maxamed cabdi sandheer
hay-adaha carruurteena lacagta kusoo qaadanaya inay si dhaba ula xisaabtamaano yidhaahdaan carruurtan maxaad u qabatay maxaad kusoo qaaday carruurta waxay miilayinaysaasna tallaalba kama dhamaato tallaalba inay kushaqaysata waxa weeyaan hay-adaha s a s na ee wax iska ahaysis waxay qabataaba iyadna waa fara kujiri kolley waxay odhan karaa anigu wixii kii la degay halkii la rabay carruurta inay qaadaa qabto lama qabto
waa luul xasan mataal mataan oo u dooda xuquuqda carruurta kuna sugan magaalada hargeysa ee somalilan luul waxay ka hadlaysaa dhibta haysata carruurta iyo waajibka saaran maamulada soomaaliya ka jira ee carruurtaasi ay ku hoos nool yihiin xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga ayaad ku maqli doontaan
qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin waa fannaanka da'da yar yuusuf jeego iyo heestii kurbo oo aan barnaamijka idinku hayno qodobada kaleed barnaamijka waa go'aankaaga aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo shaqaalaynta carruurta iyo weliba sidoo kale waxaad maqli doontaan qayb aynu ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aanu ku eegayno dhallinyarada wixii maskaxdooda ku jira marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka lix iyo soddon qof oo maanta ka dhacay waqooyi bari kenya weerarka ayaa ka dhacay goob dhagaxa laga qodo oo ku dhow magaalada mandheere halkaasi oo ay dad goobjoogayaalihii sheegeen in dableydu ay shaqaalahaasi ku weerareen teendhooyinkii ay ku jireen halka oo ay hurdeen war uu soo saaray ururka al-shabaab ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkoodu ay dileen waxa ay ugu yeedheen saliibiyiinta kenya islamarkaana ay taasi jawaab kaga dhigan tahay ugana dhigayaan tallaabada ay kenya ciidamadeeda ku geysay gudaha soomaaliya ciidamada kenya ayaa tan iyo sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii waxa ay ku sugnaayeen soomaaliya iyagoo qayb ka ah xogoga nabad ilaalinta midowda afrika ee gacanta ka geystay in al-shabaab laga saaro magaalooyin waaweyn oo ay horey u haysteen maleeshiyaadka al-shabaab ayaa horey weeraro dhowr ah uga geystay kenya iyagoo islamarkaana xukuumadda madaxweyne uhuru kenyatta uga digay inay geysan doonaan weeraro hor leh haddii aanay ciidamadeeda kala soo bixin soomaaliya
ciidamada booliiska dalka kanada ayaa wada baadhitaano lagu samaynayo haweeney soomaalida kenya u dhalatay oo magaceeda lagu sheegay zahra maxamuud cabdille oo dhowr iyo afartan jira iyo laba carruur oo ay dhashay oo meydkooda laga helay gurigii ay ka deganayeen xaafad ku taalla magaalada toronto ee dalka kanada haweeneydan ayaa la sheegay inuu jiro tuhun ah in ninkeedii uu dilay isaga oo isna isdilay ma jiro wax waraa oo ay dowladda kanada arrintan ka soo saartay cabdisamed maxamed oo ka mid a dadka degan toronto ayaa arrintaasi v o da u xaqiijiyey saraakiisha ammaanka ee dalka lubnaan ayaa sheegay inay qabteen xaaska iyo ilmo uu dhalay hogaamiyaha kooxda daacish abubakar al baqdaadi haweeneydan ayaa toban maalmood ka hor iyada iyo ilmaheeda laga soo qabtay xadka suuriya saraakiisha ayaa sheegay in haweeneydaasi iyo ilmaheedu lagu hayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee lubnaan halkaasi oo su-aalo lagu weydiiyey wargeyska safiir ee kasoo baxa dalkaasi ayaa qoray in xaaska abubakar al bakhdadi gacanta lagu dhigay kadib markii warar dhinaca sirdoonka laga helay hay-adaha sirdoonka ee shisheeye al bakhdadi ayaa hogaaminayey ururka daacish tan iyo sanadkii labadii kun iyo tobankii horaantii sanadkanna waxa uu ku dhawaaqay oo uu sheegtay inuu aasaasay khilaafadii islaamka
fiditaanka cudurka ebola ayaa saameyn xoog badan ku yeeshay dhaqaalaha dalalka liberia siraleon iyo guinea dhaqaalaha dalalka ayaa hoos uga dhacay wax ka badan halkii la saadaalinayay bishii nofembar warbixinu bankiga adduunku soo saaray maanta oo talaadaha ayaa waxaa lagu sheegay dhaqaalaha dalalkaasi oo kobcayey ka hor inta aanu dilaacin cudurkani hoosu dhaca dhaqaalaha ee ka dhashay cudurkan ayaa saameeyey dadka shaqaalaha iyo kuwa ganacsatada ah iyaga oo guryahoodii ku ekaaday baqdinta ay ka qabaan cudurkan inuu saameeyo darteed saamaynta dhinaca dhaqaalaha ee jirta ayaa ka dhalatay markii ay yaraadeen dhinacyada ganacsiga safarada iyo maalgashiga shisheeye ee warshadaha iyo macdan qudisto
halkaad degeysteed nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa aada ugu badan dhallinyarada aan waalid xanaaneeyo haysan qaarkood waalidkii dhalay ayaa dhintay halka kuwo kalena dhibaato dhinaca nolosha ah darteed ay guryahoodii iyo daryeelkii qoyskooda uga soo baxeen waxaase jira xarumo si gaar ah u taakuleeya carruurtaasi kuwaasoo isku daya inay carruurta gaarsiiyaan halkii ay ugu dambayn isku fillaan lahaayeen waryaha v o eda axmed xasan colaad ayaa warbixintan ku eegaya xarumahaasi isu tegey taakulaynta carruurta iyo faa'iidada ay carruurta ku hesho magaalada muqdisho oo ah magaalo aad u ballaaran ayaa marka aad dhex marayso indhahaadu ay qabanayaan carruur fara badan oo ku dayacan hareeraha waddooyinka muqdisho kuwaasi oo inta badan ay u shaqeeyaan bulshada ay ku dhex jiraan si ay nolol maalmeedka u helaan halka kuwo kalena ay xanaaneeyaan hay-ado iyo shakhsiyaad iscilqaamay codkan aad maqlaysaan waa carruur boqolaal ah oo isugu jira agoon iyo ciyaal derbi waxayna ka kooban yihiin gabdho iyo wiilal waxaana lagu xanaaneeyaa xarun lagu magacaabo badbaado orfano kula taal deegaanka taleex oo ka tirsan degmada hodon ee magaalada muqdisho nejmo suldaan maxamed waa gabar agoon ah waxayna ka mid tahay hablaha lagu daryeelo ama wax lagu baro xaruntan waxayna ka hadlaysaa waxa ay halkan ku barato saynis xisaab tarbiyo carabi carabi english cilmiga bulshada waxa qoodheelaad uga qur-aanka inta halkaa joogtay maxaa ka faa'iiday wax badan ayaan ka faa'iiday marka halka soo galo wax badanaan ka faa'iiday waxyaalo badan aan aqoonin baan ka faa'iiday haa agoonaan habeen iyo hooyada meelna ku moogi waxyaabaha hadda aad baratoo kale bal ka warran bal noo sharax maxaa maxaa ugu muhiimsan waxaa barata maxaa ugu muhiimsan qur-aanka sidoo kale cabdimahad maxamed cabdi waa wiil hore u ahaa ciyaal derbi laakiin xilligani wuu ka baxay derbi jiifnimadii wuxuuna helay xanaano isugu jirta daryeel iyo waxbarasho wuxuuna ka sheekeynayaa wixii uu horay u ahaan jiray waxaa ahaa jiray nin garaamiistaah anoo anoo garaamiistaah waxaa soo qabta maamul cabdibaaxkiin soo qabtay anooba markaa waxaa waxay dhahay aw dadkaada waxaa dhahay dadkayga ma joogaan markii dambe waa soo waday waxay keenay iskool badbaado markay keenay anigana waxbarasho waxaa bartay cunto iyo wax kastoo la siiyaa waana jiiftaa maxaa barataa marka maadaama garaabiste waxa wax kastoo bartaa maadadka gabamaadaa dhigtaa iyo qur-aana kuku dheereeda carruurtani waxaa waxbara macallimiin lay sheegay in ay ku shaqeeyaan si lacag la'aan ah si ay u badbaadiyaan carruurtan cabdiraxmaan sheekh aadan waxa uu ka mid yahay macallimiinta ka howlgasha xaruntan wuxuuna v o e da uga warramay waxbarashada ay siiyaan carruurtan agoonta ah waxaan barnaa ardada toddoba maado toddobada maado oo kale ah sayniska xisaabta cilmiga bulshada tarbiyada carabiga ingilishka iyo qur-aanka ardadan waxay iskugu jiraan dhowr qaybood oo iskugu jiraan ardo oo agoon ah kuwo oo hoy aan lahayn oo derbijiif caseeya iyo garaabiiste iyo kuwo hoy iyo wax kasta haysta laakiinse aan kharashaadkii waxba uu iskaga bixin karin aan haysan kharashkii wax iskaga bixin aan haysan dugsiga qur-aanka mooyaane inta kale waa isku dhex jiraan gabdhaha iyo wiilasha laakiinse dugsiga qur-aanka waa kala bixinay gabdhaha iyo wiilasha waa kala saaray waxaa ku badan gabdhaha maya wax mushaaraada ma helno iskuulka wuxuu furan yahay kow iyo toban bilood kow iyo tobankaa bilood wax mushaaraada macalimiinta ma aysan helin marka ilaa iyo hadda waxaa iyadoo imaato oo mushaar macallin meel u saartay ma jiro suldaano maxamed cosoble waa hooyo haysata toddoba carruura oo agoon ah kana soo barakacday qaybo ka mid ah gobollada jubbooyinka waxayna ii sheegtay in carruurta dhammaan ay halkan u joogaan waxna u bartaan haa carruura ay joogto markayga horta waxaan ka gobollada jubbooyinka wallaahi si fiicana wax yeela maxaa yeele qootilyoonkeena maanta waxaan ka cunnaa meeshaan kulashkaanaan ka cunnaa aniga ciyaalkayga ciyaalkayga agoon waaye waxbarasho fiicana hadda ii haystaan sideeteed maado aayadaha qur-aanka intaasay ii dhigtaan hadda alxamdulilah waa iskaladanlaha waxdhibi ma qabno toddobaa caruuraa ku hayaa shan wiili waxaan ku hayaa laba gabdhood oo agoona aad iyo aad ay igu fiican yahay hadda waxbarashada qur-aankaa la iigu dhigaa xisaabta af soomaaliga wax walbaa la iigu baray cabdixakiin maxamed ibraahim waa maamulaha xaruntan waxaana uu sharxayaa sida ay ku bilaabeen furitaankii goobtan lagu xanaaneeyo carruurta danyarta ah xaruntan horta magaceeda waxaa la yidhaahdaa badbaado badbaado orfanage ayaa la yidhaahdaa waxay nagu dhalatay kadib markii odayaasha deegaanka iyo mataqaanaa dadka deegaanka ay arkeen in waxbarasho la'aan iyo xaalad mataqaanaa yacnii xaalad dhaqaale xumo iyo waxyaabo badan oo isku jira waalidkii inaysan dhaqaalo hayn markii mataqaanaa ay arkeen in laga shiray oo mataqaanaa laysku gartay in ardayda danta yar wixii qaxootiga ah wixii deegaanka ah waxaas mataqaanaa waxbarasho loo suubiyo mataqaanaa sidii kale loo caawi karo oo dhaqaalaha mataqaanaa xagga raashinka xagga mataqaanaa in laga caawiyo ayaa go-aan waxaa soo baxay in oo muxuu ahay carruurtani loo yaqaano ciyaal darbajiifka ayaa bulshada inta badan kala kulma dhibaatooyin isugu jira dil iyo handadaad halka kuwo kalena ayaga dhexdooda ay isdhibaateeyaan mana jirto ilaa hadda dowlad si toos ah gacanta u hayda axmed xasan colaad v o a muqdisho
haatana dhadhaab inkastoo aanay ku wada filayn haddana hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ayaa kaalin ka geysta daryeelka carruurta ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna aadan xasan tarax maalin walba tobannaan carruura oo da-doodu ay u dhexayso shan ilaa iyo afar iyo toban sano jir ayaa waxay kaba kacaseeyeen gawaarina ku dhaqaan suuqyada xeryaha dhadhaab carruurtan yaa ka soo jeeda qoysas danyar ah kuwaasoo waalidkood ka kaba dhinaca nolosha adag ee taalla xeryaha carruurtan ma haystaan daryeel caafimaad mid nololeed iyo mid waxbarasho toona waxa ay ka fekeraan waa inay helaan lacag ay qutulyoonka uga gadi lahaayeen waalidkood hanad cabdi waa lix jir caseeye ah waalidkiisii waxay ku nool yihiin daafaha xeryaha waa reer sabool ah hanad hooyadii waxa ay geeriyootay isaga oo umul ah aabihiina ma awoodo inuu nolosha ka kaafiyo iska daa in hanad wax la baro amaba la daryeelo isagaa laga sugayaa inuu nolol maalmeedka reerka keeno waxaan kula kulmay goob uu ka casaynayay kabaha magacii hanadalla intaan ka shaqaystaa suuqa iyo fatiri fatiriya xaafadeena waay maalinkii oo kale meeqa ruux aad u baalashtaa wax u qabata meeqa ruux camal qiyaas ilaa laba boqoloo ruux miya toban ruux miya labaatan ruux midlaa meeqa maris laba boqol oo laba ruux oo laba boqol darogeystayaasha dadta lacagta ka xooga
kuway ka xoogayeen kuwa qaata cuna
mar ay wax may kaa xoogeen anhaa soddoshan la dhigo
yaa kaaga soo celiyey waxaa qaatay
lacagta meeshan aad ka shaqayso kale yaa u shaqaysaa adiga hadda ma adigaa shaqaysta mise reerkiina u geysaa reerkeena u geya
meeqa reerkiina u geysaa laba boqol
reerkiyaa jooga aabba iyo hooyo ma nool yihiin may hooyo way dhimatay aabuhu jooga
marka lacagta saa u geysee hay iskuul maa dhigatay may maxaa u dhigan weyday reerka wuu shaqeeya reerka u shaqeysa darteed u dhigan weyday miya hay-adda save the children waa hay-adda keliya ee ka howlgasha xeryaha taasoo daryeesha carruurta waxa ay sameeyaan wacyigelin mararka qaar caawimaad yay u fidiyaan cabdifataax waa mas-uul ka tirsan hay-addan waxa uu ugu horeyn ii sharaxay waxa ay hay-adooda u qabtaan carruurta hay-adda carruurta safda children shaqo fara badan ayay qabataa carruurta ku nool qaxootiyada waxay u shaqaysaa carruurta keliya carruurna waxaan u naqaanaa ilmaha inta u dhexaysa da'dooda eber ilaa iyo toban iyo toddoba sano siddeed toban sano hadduu gaaro waa adhalt waa qof weyn oo da'ah marka maadaama aan hay-adda carruurta aan nahay waxaan leenahay waxa la dhahayaa vision iyo mission iyo aan leenahay iyo objective aan leenahay kaasoo ah had iyo jeer waxaan hormarnaa danta carruurta iyo mustaqbalkooda iyo wixii dan u ah annaga ahaan hay-addaanada carruurta oo samafalka waxaan ka shaqeynaa xeryaha qaxootiga sida ifo dhagaxli xagadheer shanta xer waan ka wada shaqeynaa adeegyada aan qabanna waxaa ka mid a cambaign ayaan sameynaa oo awareness creation on chileba carruurta lagu shaqaysanayo in joojiyo carruurta oo waalidkood u shaqeynayaan abuses ilmaho ayagana la midabta koolo ama lagu xadgudbo dhan jiridka ha ahaato ama dhanka social ha ahaato ayadana waan waan waan la tacaalna oo waxbaan ka qabana teeda kale waxaa jirta caruur yar oo hooye aaba aan qabin ama caruur aabana jirna oo lasoo tuuray banaanada lagu soo tuuray waalid aan lahayn kuwaana waa qabanaa guddiga ayaan u dirnaa waa la xanaaneeyaa marka annagana waxaan ku samaynaa kormeer wixii adeega u heli karana waan sinaa hay-adaha haddii aan adeeg aan haynina hay-adaha dariska oo caru- caruurta u shaqeeyaan iyo hay-adaha kale ayaan la tacaalnaa oo waxbaan siinaa oo waxbaan aan ka soo qaadnaa sida maacunta een, baa joodariyo alaab wixii hay-adaha kale ku heli karana waan ku caawinaa marka een, hay-addaanada caruurta een, siminaaro badan waan u qabanaa bulshada wacyigelin shaqada aan qabana ayaan wax ka gadnaa bulshada waana u sheegnaa waxaan leenahay stakeholders bulsho ayaga oo shaqada u jajaban nala shaqeeyaan oo diyaar u ah in had iyo jeer wixii kiisa ama wixii problema oo caruurta ku saabsan ay noo soo gudbiyaan
Een, eh, marka laga soo tago waxyaabaha waxqabadka iyo wacyigelinta iyo wax dhammaan waxaad sheegaysay een, wax la taaban karo isleedahay tusaalahaad iyo midaad aad naga siiso maxaa ka mid ah Eh, tusaale waxaa jiro een, caruur fara badan oo waalid la-aan ah hooye aan qabin aaba aan qabin tii dhashana ay turtay oo hadda around six years seven years jiro dad intaa u keenay qaarkood hataa iskuul ay dhigtaan Een, some of them hataa qaarkood hadda form one waaye iskuul ay dhigtaan marka waa arrin aan ku maqsuudno oo waxaan ku faraxsanna waaye maadaama arrin ilmo shalay lasoo turay waalid aan lahayn haddana nin weyn oo oo wax bartay ah mustaqbalkii soomaaliya iyo dadkiisa wax u qabanaya waa kiis fiican oo lagu waxaa waaye lagu farx waaye oo aan ku lug leenahay waxaa jiro ilmo yaryar oo mataqaanaa la shaqaalaysita tusaale ahaan caseeyaasha waalidkood ay soo diraan sifa ay u shaqeeyaan arrintaas idinka ayadana maxaad ka qabataan arrintaa waa arrin aad taabanayso waa arrin weyn eh, caruurta lagu shaqaysto oo waalidkood ay soo diraan suuqyada usoo diraan khaasatan kuwa oo eh, baalashlayaasha kuwa hoteelada ka shaqeeyaan gabdhaha guryaha dadka islaameed ayagana u shaqeeyaan oo bishii hal yar la siiyo lacag yar la siiyo marka waa arrin shaqa dad caruurta lagu shaqaysana mabda ahaan annaga waan ka soo jeednaa ma ogolin maadaama dadkan dad qaxooti ay yihiin faqri ay ku jiraan waxba ay haysanin ay waalidkood u shaqeynayaan laga yaabo cunuga inuu agoon yahay waxba u haysanin een, eh, wacyigelin baan ku sameynaa cunugin dee waa dhiirigelinaa oo inuusan shaqadan uuna kusii jirin uu iskaga baxo buwaagaa sinaa uniformaa sinaa marka waxay ku xiran tahay een, eh, inaan annaga wax u heli karno haddaan wax u heli wayna hataa hay-adaha iyo iskuulka intaan u tagno macalimiinta kala hadalna ayaan adeega iskuulka lagu ahlaa aan siinaa waxaa kaloo iyana jirta dhalinyaro is-abaabushay oo ku dadaalaya inay caruurtan baalashalayaasha ka caawiyaan dhinaca waxbarashada iyagoo u geeda buugaagta iyo yuniformka buraash cabdille waxa uu ka mid yahay dhalinyaradan waxa uu ii sheegay Een, ha- ee, wax weyn baa laga qaban karaayo wax waan loo qaban karaa haddana aan kula hadlayo ilmo badan oo hadda casayaashan ka mida baan waxaan u aas-aasay galaas galabtii dambe inay dhigtaan Een, wax waan loo qaban karaa gelinka horena wax way shaqaysan karaan gelinka dambena iskuul way tegi karaan gelinka horena een, iskuul way dhigan karaan gelin dambena shaqa- way shaqaysan karaan Ee, laakiin mustaqbalka wuxuu ku dhisan yahay arda in qofka ee, ama cunugan yar een, uu helo qof horta ee ku dadaalo een, een, een, xanaanintiisa Een, aniga waxaan dhihi lahaa wax badan baa wax loo qaban karaa ilmahana waa wax loo qaban karaayo waa mustaqbalkii berri iskuulna way dhigan karaan wayna shaqaysan karaan hadday daruurta keento waxaa wanaagsan tan berri waa laga bixiyay inay wax bartaan caruurtan ka xamaalata suuqyada xeryaha ayaa ka muuqata duruufo dhinacyo badan leh dhibaatooyinka ugu badanna waxa ay ka soo gaartaa iyagoo loola dhaqmo si aan bani-aadamnimada ku jirin tusaale ahaan mararka qaar waxaa loo diidaa waxa ay shaqaysteen marna waaba laga xoogaa midda ugu daran waa in mustaqbalkooda uu mugdi sii gelayo maadaama aysan haysan waxbarasho anfici karta mustaqbalka aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
dastuurka puntland ayaa qoraya inaanay sharci ahayn in la shaqaaleysiiyo carruurta ay da-doodu ka hooseyso siddeed iyo tobanka sano hase yeeshee waxaa puntland si baahsan uga jira carruurta shaqaysa iyaga oo da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegeysa duruufta dhinaca nolosha ee carruurta barakacyaasha ee puntland ku nool
maamulka puntland ee dhidibada loo aasay kowdii agoost kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ayaa dastuurka u degani waxa uu sheegayaa in aan la shaqaalaysiin karin caruur da'doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano lamana ogola inay ka shaqeeyaan xafiisyada dowladda iyo qaybaha ciidamada puntland ee kala gedisan hase ahaatee hoosudhaca dhaqaale ee soo wajaha in badan oo ka mid ah qoysaska soomaaliyeed ee ka soo barakacay gudaha soomaaliya oo ay ku adkaato in ay maareeyaan horumariyaan nolol maalmeedkooda ayaa waxaa abuurmay in caruur badan oo ka soo jeeda qoysaskaasi ay gacan ka siiyaan waalidiintooda nolol maalmeedka qoyskooda dhallaankaasi waxa ay shaqo u tagaan magaalooyinka waaweyn iyagoo qaarkood ay u shaqaystaan si madax bannaan sida casaynta kabaha tirtiridda gawaarida ay leeyihiin dadka ladani kuwo kalena waxa ay ka howlgalaan goobaha lagu dayactiro gaadiidka sida goomaystaha birta laamayeeriga alxanka makhaayadaha cuntada iyo wixii la mid ah gowac maxamed xaakun waa aabba da'weyn waxaana uu ka mid yahay waalidiinta ku tiirsan inay ubadkoodu gacan ka siiyaan nolol maalmeedka qoyskooda waxaana uu ka warramayaa sida ay carruurtu ugu shaqeeyaan ani maxamed xaakun guga xaakunna ku magac dheer ayaa la yidhaahdaa barakacayaasha kaam shabeellaan mid ka ahay waa jirtaa walaala dadkan annaga reer shabeellaha macnaha ka yimid gobolka qallaafe xooggoodaas ayay isticmaalaan ceeb maaha walaala unagu ilmahayna waa ku tababarnaa xooggaasaan ku tababarnaa waa shaqeen ayagoo yar yare ayaan dhirada ordur yaa boolasho loo noqon base ordur dheelka gal unuse xamaal wayna naga duburaan baan allaacay haa ord gaarida soo tirtir marka weynaadaan isagoo waartay si nidaam leh xilfadii u leh oo xisaabtii lacagta bartay xagga waartay shaqadii bartay oo muruq maal marka haweenka waad aragtay iyo raggaba intay wada shaqaystaan ayay biilkooda soo saartaan dadka dibadda u dhoofa ma nihin marka maxaa jirta ruuxa u shaqaynaya xamaali mase isu yahay mase finda isu yahay mase xilfad kale oo beeraha waad aragtay shaqo tagoysa maxaa ilmaha la barayaa macnaha waad dugsi quraan waa la barayaa macnaha waa la baraa waad aragtay midkan iskuullada waa la barayaa xoogga waad aragtay kabaha booloshlaha waa la barayaa si muqaayadaha ay ka shaqeeyaan gawaarida waad aragtay ay dhaqaan gawaarida ay dhaqaan hudheeladay ka shaqeeyaan adi nin walba iyo xooggiisa weeye aabaha geeli ari lahay ma ahe dameer baa karoon annaga niradaa xoogooda wax ku soo saartaan xoogooda waxay ka soo saartaan ay waad aragtay ayay cunaan masaba ay isku guursadaan caruurta shaqaysa waxa ay lumiyaan fursadahooda waxbarasho diini iyo maadiba hase ahaatee qaar ka mid a carruurtaas ayaa waalidkood u oggolaadaan inay wax ka bartaan iskuullo ay hay-adaha deeqaha bixiyaa ka dhiseen xeryaha barakacayaasha dhexdooda inkastoo wakhtigooda loogu kala qaybiyo xilli waxbarasho iyo mid shaqo waxbarashada macnaha dadka kaamuubka waartay hay-adaha waartay samafalka oo iskuullada xisaabsan haateendhooyin baa furan macnaha waartay caafimaad baa furan waxyaalahaas ay tagaan hooyooyinka iyo ciyaalka iyo ninkii adiga fursad uun ilmaha uu heli karo inay wax baro ninka kalentan xoogiisa saas macnaha gelinna way shaqaystaan gelinna waxbarashada macnaha hunguri tuqlyoonkooda ay u baxaan wax dhibi kama jiraan boqolkiiba boqol gaadiidka waaweyn ee magaalooyinka ka dhex shaqeeya sida basaska iyo xaajiyadaha yaryar oo ay lacagta ka ururiyaan ayaa ka mid ah shaqooyinka ay carruurtani qabtaan annaga haddaan kula hadlaya waad aragtay afar ciyaal baa ii shaqaysa oo waad aragtay midna waad aragtay baabuur buu dhaqdhaqa mid gaari buu wadaa oo waad aragtay baabuurkaasaas tuqulyoonkiisa dhikilada madaashada e oo boosaasa ka shaqaysa ayaa iska xamaala lacagtuu aruurinayaaba marka heer sare bashaskana waa ka shaqaan walaala aad iyo aad wallahi bilaahi ilmahayna xoogaasaan annaga iskaga barbaarina haddii dibadda dee wax aan ugu hilownaba ma jirto sababta xoogaasna meel walbaba halkana dibadda inoo jugjug meeshaada joog oo iskaga shaqaysanaaba marka wakaas waa liska fiican yahay haddii dastuurka puntland waxaa ku cad in aan la shaqaalaysiin karin carruurta da'doodu ka yar tahay siddeed iyo toban sano halka diinta islaamkuna ay ogoshahay in shan iyo toban sano ay ku qaangaaraan abukaate axmed barre oo ka mid ah qareennada puntland ayaa sharaxaya qodobada dastuurka puntland ee arrimaha shaqaalaysiinta carruurta la xidhiidha qodobka boqoliyoideed wuxuu taabanayaa awoodda ay leeyihiin gudiga horta waxaa jira guddi bini'aadannimo ama human rightska waxa lagu magacaabo defender human rightskaas waxay leeyihiin mas-uuliyad gaara oo loo idmaday waana inay ka shaqeeyaan inan dadka la jirdilin la garaacin dhibaato lagu samayn caruurtoo kale si khaas ah ayay u leeyihiin caruurta lama shaqaalaysiin karo askar lagama dhigi karo dee aadoodu ay ka yartahay waxyaalahaasa reeban waa loo ogol yahay nin jiray ama qaangaara ama ka weyn ama shariica alislaamiya waxay dhahaan sana sano wixii jiray wixii gaara shaqadii la doonayana loo diro laakiin dastuurka puntland waa reebaya waa ka wixii ka yar in lagu shaqeeyo ama shaqaale laga dhigo ama ciidan laga dhigo abukaato axmed barre ayaa waxa uu qiray inay jiraan carruur la shaqaalaysiiyo oo da'doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban sano kuwaas oo ay dhici karto inay da'dooda been ka sheegaan xilliyada ay askarta qoranayaan waxaana uu mas-uuliyiinta uga digay in aysan arrimahan fududaysan oo ay ka feejignaadaan inay hub gacanta u geliyaan dhallinyaro da'doodu ay yar tahay way jiraan waanba arkay caruur yaryaroo aan askar laga dhigaan arkay anigu mudhaaya ka qaaday weydiiyey marka xaqna maaha autoritada qof dadka autoritiga u ah dalka waa inay il gaara ku eegaan in inan laga shaqaalayn ama askar laga ama hub gacanta loo gelin ka waa wax reeban oo dunidoo dhan mamnuuc ka ah innagana dastuurkeennu haa laakiin way dhacdaa waa- waa la helaa waa gartay laakiin qofku isagaa sheegan karaa da weyn miyaa se ugu suurta gashay caruurtaas inay askarka askar noqdaan way qaldi karaan dadku baniaadamku waa isqaldaa waa oran karaan meeshuu sideed iyo toban eh, meeshuu shan iyo afar iyo toban ka jiri lahaa wuxuu oran oranayaa shan iyo toban baan jiray ama labaatan baan jiray shareecadduna waa ogoshahay shan iyo tobanka waa qaangaar alislaamiya laakiin dastuurku ma ogola sideed iyo toban wax ka yar waxa weeye iska hubiya jartifkaato hadduu rabo ha soo goosto warqadda dhalashada wuu samaysan karaa wuu oran karaa maarata intaas igu qora soomaalida oo iska farsamo badan tahay laakiin ha la hubiyo ha la iska hubiyo oo waalidiintiisii iyo dadkiisii iyo ha loo geeyo mana ma noqon karto ma- ma- ma qaadi karo mana aha wax maarata jida ama dow ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada bari sanaag iyo karkaar korneyl cabdifataax xaaji aadan ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in ay jiraan askaraynta caruurta isagoo sheegay in dhinacyo fara badan laga eego qofka askariga noqonaya sida caafimaadka da'da iyo wixii la mid ah puntland marka la yidhaahdo askariga horta askarigu waxa weye wax adag weeye La- waayo qofka waxaa la fiinayaa mas-uuliyadiisa maskaxdiisa caafimaadkiisa hub baa loo dhiibaya khatarta uu leeyahay hubka waa la ogyahay maskaxdana waa laga fiiriyaa qof fudud baa jira qof isagoo labaatanna xataa gaarayo aan qaadi karin mas-uuliyaddeeda oo shilan jira baa jira marka arrintaa wax kama jiraan miyaa leedahay arrintaas wax kama jiraanin mararka qaybtood maxkamadaha oo kale ee waxaa la keenaa dhalinyaro een, askara oo da'yar sheeganaysa arrimaha noocaasa see kula muuqdaan dhalinyarada toqon marka askarta qoranayaana daadooda ma weyneeyeenin si ay u u helaanin ama ay u noqdaanin askari markii ay kiis galaanin oo kalena daadooda waa ay eh, yarayaan si ay isugu difaacaan ama ay uga baxsadaanin waxa kan loo haysto ama kufsi ha ahaado ama ama dil ha ahaado marna waxay ku difaacayaan naftooda markay wax ku doonayaan hadhow waxay ku difaacayaan daadooda ku yaranayaan waa naftooda wixi ay rabaanin bay sheegaaniin moogta yidhahdaanin si ay ugu ugu badbaadaan ugu safgarayaan naftooda inkastoo ay dhici karto in ay been ka sheegaan dhallinyaradu da'dooda xilliyada ay doonayaan inay askarta ka mid noqdaan hase ahaatee waxaa reeban in maamulka puntland uu si cad u shaqaalaysiiyo waxaanse qarsoonayn in shaqooyin badan oo ka mida kuwa hoose ay qabtaan caruurta da'doodu ay ka yartahay shan iyo toban sano kuwaas oo kasoo jeeda qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan puntland waxaana ay dhumiyaan fursadahooda waxbarasho faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go-aankaagoo idinkaga imanaya magaalada washington haatanna dhinacii sugaanta heestii heelo las qoray iyo fanaankii cabdinar- cabdinuur jaas
maxaan soo huray jacaylko maxaan hoobay ku idhiyo maxaan darka uga heesay maxaan soo huray jacaylko maxaan hoobay ku idhiyo maxaan darka uga heesay hakaygu muxuu fogaaday hawaawir muxuu i qaaday Miyaad hawshan iigu beertay
heesay haweenka maxaan ku dhaafshay maxaan ku halahaalayay maxaan cidla kaaga heesay haweenka maxaan ku dhaafshay maxaan ku halahaalayay daraada maxaan halaabay
intaas ayaan kaga gudbaynaa heeskii heelalaas qoray iyo fanaanka cabdinuur jaas haatanna waxaan soo gaarnay xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ay maanta marti noogu tahay luul xasan mataan oo u dooda xuquuqda carruurta kana hadlaysa xaaladda carruurta falastiin axmed iimaan ayaa xubintan inoo soo diyaarisay inala socodsiinaysa
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaa marti inoogu ah luul xasan mataan oo u dooda xuquuqda caruurta luul waxa ay ku sugan tahay magaalada hargeysa waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kala duwan ee ay ku nool yihiin caruurta luul su-aasha ugu horreysaan raba inaan ku weydiiya waxa ay tahay marka aad fiiriso hadda xaalada kala duwan ama shaqala-aanta ha noqoto ama colaadaha meelo kamida dalka ka jira ha noqoto ama tahriibka ha noqote bal waxaa warbixin yaroo kooban naga siisaa xaalada dhalinyarada gaar ahaana caruurta ay xilligan ku sugan yihiin wallahi duruufaha soomaaliya ku xeeran guud ahaan inba ciyaalkeena ku xeeran falastiinay caruurta soomaaliyeed duruufo kala duwan bay ku jiraan qaar waa kuwa de adarkaysa tahriibiyada iyo waxtaada reysa kuwa waxa weeyaan biliska ku dhacayo ee mar walba dee dhibaatada loo geysanayo sida kufsigoo kale waxa weeye kuwa bidca ku yimaado ee kuwa darbijiifta loo yaqaano streetin daranka ah waxa weeyaan caruurta jaalaabarkee lagu shaqaysto oo kuwa darbijiifta kamid yihiin waxa weeyaan meelaha qaaro dee dagteeda in la askareeyo caruur caruurta laga dhigta askar waxa weeyaan duruufo kala disan bay kolley ku sugan yihiin caruurta soomaaliyeed baan odhan karaa n marka la fiiriyo dhinacyadaasi kala duwan xaggee hadda culayska ugu badanee dhalinyarada uu ka haystaa wallahi culayska ugu badan dhalinyarada wuxuu ka haystaa caruurtii laba beenay qabqaadna caruurta yaryar kuwa dee nolosha ka dhacayba iyagu qaar waa kuwa nolosha ka dhacay qaarna waxa weeye kuwan dee lagu tabcayo ee jaamacadihii gelaya iskuuladii dhiganaya ee lagu dee rasaadayo reerihii korinayaan markii dambe ilmihii iskuulkii soo dhamaysta jaamacadii dhamaysta haddii gaari karaba uu marka dambena soo istaagay ee shaqa la-aantu baahsanidada dhankii ka jirto meel walba aanay kafargarayn kareen institutionadii jira aanay shaqa laga wada helaynin sidii ay la rabeyn aanay caruurtii u wada helin ay markaa caruurtii marka dambe kuta ay is odhanayaan iskaga tahriiba wadankii oo waa kuwa darkasada inay badaha ku daadanayaan ay iskaga tagaanba waa kii nolosha jaana soo hela waxbarasho waxa weye caruurta inta badan tahriibta wax caruurta inay wax ku og reerahooda baan odhan karaa waxa weye child trafficking waan ka shaqeyn jirno waxaan dhar baan aayati wax kala shaqeyn jiray waxa weeyaan oo waxyaalahan gacanta ku hayno way jirtaa way tagaan caruurtaasi waa caruur aad is odhanayso waxay isleeyihiin markay halkan dee gurigiinka soo fadhiistaanay laba saddex jaamacadii kaaga soo baxaan dugsiyadii sara tegayaan ilmo waliba wuxuu isleeyahay dee meel adgu wareegta ma jiro waa kan kii dee jaaniska ilaahay bixiye doonta ku badbaadi ayaa kasoo hadlaya talyaaniga ama sharmalama yurubba markaasoo odhanaya ama waan wanaagsan halkaasaan tegin isagoo xareyar ku xareysan run bay moodayaan waa kuwa markaa nafteeda diimeynaya tegay wallaahi waxaan u arkaa markaa inamada waxa geenaya waxa weeyaan taariikhta gelinaya waa shaqla-aanta caruurta la askareeyoo kale marka la fiiriyo sidee hadda u jiraan wallahi horta annaga somaliland baan de anigu joogaa falastiinay caruur xaggan ma jiro la askareeyo annaga caruurta yadu ma waayo annaga waa nabadgeliyo dhulkayadu wax dhibaatiin ma jiraan marka ma jiro ilmo la askareeya oo dee ama janaabana ma jiraan waxay ku biiraani de waa dal iska nabad oo degan oo ciidankiisii amnigiisii oo difaacanaya marka looma baahna inay caruur laga dhiga askar waana dee meelaha colaaduhu ka jiraan baan qabaa somaliland oo kale waa meel nabadgelya marka waxba loogama baahna n ka waran caruurta shaqaysa iyagoo aan gaarin da-dii shaqada ama waa ama duruufo noloshooda haysata ha noqoto ama in lagu qasba ha noqote sidee uga jirtaa guud ahaan soomaaliya guud ahaan soomaaliya caruurtaasi way ka jiraan waxa weeyaan waxaa loo dirsadaa caruurta shaqo aan aanay qaban karin caruurta istirifirtuwanka oo kale ee darbijiifta ah waxa weeyaan ilmihii ma awoodo waa ilmo yaro waxaad arkaysaa toddoba jir ama sideed jiro gaadhi dhamaan meerayaa kule oo shaqo aan isaga uma qaban karin qabanaya aan haddana weliba la seenaynin tacabkiisa aanay dadka u quudhaynin wixii ku aboona oo arkayaan ilmo yaro iska dayacan oo dee uskags dhalasa qabata oo aanay wax naxariis ugu fidinaynin way jirtaa waxa la maqaayadaha ay u shaqeeyaan waxaad arkaysaa ilmo ilmi digtay waxaad arkaysaa biyo ku rugmaday magaacyada dhexdoodii waxaad arkaysaa qiimo kale helaya inkii garano resho aan isagu dhib qaba dhan kamida ciidamadiisa halkaasaa lagu tuuraya waa lagu shaqaysanaya maanta dhan waxaa lagu odhanaya qashinkan gura kaariyanaha ku qaada qashinka ciddii aan naxariista ilaahay ka fogaatay oo dhan saasay ugu shaqaysanaysa waxa weeye waxaa reeraha qaar ba waxay odhanayaan waxaan anigu jeed ka tagay carruurta darbijiifta ah oon gacanta ku haynayay waxay odhanayaan soo shaqee biilkaadi bay ku odhanayaan toban kun oo shilin oo laana reerka biil ugu keen bay odhanayaan xaafadda ilmihii markuu ka hari waayo inuu tobankii ku kabaabu baalashaynaya shan shan boqol baa la siinaya afar kun saddex kun xanayn buu maanta oo dhan shaqaystay wixii isleeyahay waa lagudiray xaafadda hadaad ku noqoto aruuraha qaar say iga sheekeeyeen ilmihii wuu iska joogayaa labadii kun saddexdii kun uu shaqaystay hambadaasi bahaaya ka guranaya labadii kun xabagtun koolada la iskaga dhuuqayaan ama xeerka iskaga cabaya markaa saasay suuqa ku aanay darabo ay ku noqdaan marka way jirtaa dee carruur loo diraa shaqooyin aan shaqadoodii hayn waad arkaysaa wax ka xoog waaweyn inuu kaariyeeli ku riixay ad arkaysaa kulley dee duruufaha iyo dhaqaalaha wadamada ku gadaamana ay keenayaan sababaha waan kulley tirin karaa inay keenayso n luul marka dhinaca kale adinkahay n haddii aad tihiin dadka ka shaqeeya xuquuqda caruurta iyo dhalinyarada maxaa u qabataan caruurta dhibaatooyinkaasi kala duwan ku nool wallahi caruurtaasi waxaan u qabanaa waxaan u sameynaa awareness waxaa loo sameeya counseling qaar waxaa lagu xareeyaa xariyo ana hadda xeraan gacanta ku hayn jiray hadda way jirtaa xeradii waxaanu kusoo xareynay ilaa caruur gaadhaysa saddex boqol ah iyo konton ciyaala boqol iyo afartan iyo saddex kamid ah iyo saddex iyo soddon gabdho yihiin waxaynu ku celinay taamiyadoodii waa caruurta furiinka oo kale ka timaada ee niinkii caruurta ka yimaadaan yani waa furiinka oo aada u xoog badanaya ku badan dalka isduruufada dhaqaalaha dadka oo ay iminka sahadlaanta aada u yar tahay waxyaaba badan ay ku yimaadaan waxa weye carruurta addoomaha inda hooyayaababa haysanin kuwa basarkiga ama saboolnimada guryahooda kasoo saareen caruurahaasay kamid yihiin waxaan sameynaa ilmaha marka la qabto ee xarada lagu celiyo waxaa lagu sameeyaa counseling oo loo sameeya waxaa la raadinaa xeladiisii ama ciddii ugu daweyd ninkii iyo naagtii ilmihii dhanka male nolol cusub ay raadsanayaan weliba berigii hore hooyada ayaa ku samri jirta carruur oo haysan jirta furiga oo kale laakiin dumarkiina sidii ragga iminka noqdeenoo gabadhii afar carruura laga sabaabay yarna nolol kale iska raadsanaysa kan guursadayna afartan ma doonayo kan tuu guursadayna ma doonayo afartan carruur inay koriso carruurtii saasay suuqa kusoo galaan waxreeftarradaasaa jirta marka ilmahaasoo kale waxaan ku guulaysanay inaanu carruurta haweenkooda iyo abood iskugu yeedhno inaanu celino in carruurtii reerihii gacantooda la geliyo in dib kaamiyadoodii loogu celiyo ayaan ku guulaysanaa waxa weeyaan kiilihii dhibaata dagaadho waa loo sameeyaa daktarkaa la geeyaa hadi waxyaabo badan ba dhays waxbaa la baraa kuwa badan waxbay barteen inkooda ku shaqaystaan farsamadooda waa waxyaabo badan baa loo qaban karaa ilmaha kulley qofka biniaadanka khasaaro male haddii loo dadaalana wuu noqon karaa qof caadiya oo bulshada wuu kusoo noqon karaa marka dambe waa mahadsantaa luul markana waxaan siinaynaa su-aalaha dhegeystayaasha magacaaga adoo ku bilaabayo walaal iyo su-aasha aad doonaysid inaad weydiiso marka ugu horeysa walaashay waa salaamaya afrasiinaan waa ku salaamaya magacaygu waa cabdikarim sheekh maxamed waxaan kasoo hadlayaa gobolka shabeellaha dhexe magaala madaxiisa jowhar waxaan rabaa inaan weydiiyo walaashay qaramada midoobey amaba ii sheeg wadamadan reer galbeedka inta badan waxay yidhaahdaan da-da qaangaarka waa sideed iyo toban sano annagana waxaan nahay dad islaam ah maadaama annaga shirka joogno islaamna aan nahay qaangaarka shirka kutubadeena ku xusan waa shan iyo toban sano marka sidee la isku waafajin karaa ayaan leeyahay su-aashaan raba inaan weydiiyo waxa weeye sidee la isku waafajin karaa maadaama shan iyo toban annaga inaga dhadhacsan tahay kitaabadan ayna farayaan iyo dadkan u n k ay leeyihiin waa sideed iyo toban sidee la isku waafajin karaa da-da qaangaarka waa mahadsan tahay haye luul waa su-aal wanaagsan walaalkay waan salaamaya waxa weeye waa las waxaa laisku waafajin karaa inagu diinteena islaamkaynu haysanaa diinteena islaamkana waa sida aad sheegtay waa salintaba jir annaga sharciga juvenile justiska markii la baaskareynayey ee labada gole ee somaliland baaskareeyeen gursigiya ku celiyey sideed iyo tobanka baa lasoo qoray laakiin waxaa lagu saliyey diinteena islaamka shan iyo toban jir baa lagu saliyey laakiin shuruucda human rightska ama xuquuqda caruurta internationalka ayaa waxa uu ogol yahay waxa caruur lagu tilmaami karaa inuu yahay sideed iyo toban wixii ka yar laakiin inagu waan qaadanay sideed iyo toban jir inagu dawada qof dhan oo reero dhaqan iyo qaangaada oo waabati dee sagaal jir baaba dumarkao kale lagu guursadaa alisana dee casho ku guursada sagaal jir oo inagu dee reeraa lagu taliyaano shan iyo toban jir kuwaaba qof dhaqmaada laakiin tedisa iyagu kolleyba waxa u yaqaanaan caruur sideed iyo toban jir inagu se taama qaadanayna shuruucda ubaynu dee inaynu la socono caalamka ay tahay laakiin inaga teena dastuurkeena taala ee sharciga caruurta lagu baaskareeyey waxa weeyaan shan iyo toban jir waxaadana qaadanaya taajilkeena islaamka laakiin waxay ka wadaan inta qofku matuur noqonayo oo weli isu taagayo rooga sideed iyo tobanka laga wada uu isku filaanayo En, waa mahadsanta gaadhayo.
waa mahadsanta En, luul waxaa la sheegaa in gabdho yaryar oo da-doodu ay yartahay ay guryahoo kale qoysaska laban ama dhaqaalaha haysta ay uga shaqeeyaan iyagoo aan da-dii shaqada ama da-doodu ay yartahay En, inaanay helin xuquuqdii qofka shaqaalaha uu heli lahaa En, ma jiraan gabdho yaryar oo ka hooseeya da-dii shan iyo toban jirkaba haddaan idhaahno oo ka shaqeeya guryaha oo dhibaatooyin loogu geysto hay-addiinu ma ka warhaysaa falastiin ayay jiraan walaal rajiska waan ka shaqaynaa dhowr jeer waan ugu tagnay guryaha xaafadaha dadka qaar way jiraano waa hablaha yar beysada ama jaariyada loo yaqaano waxay ku odhanayaan ee guriga iga shaqeeya mataxaado kalaan qabanaya dadkii duruufo dhaqaalaa jira inantii yaradii toban jir ama ligiyo toban jir ayay reerka odhanaya inoo shaqata way imanaysaa dee markaa qofka adigu unbay ku xidhan tahay markaa mas-uuliyadda ilaahayna ka baqanaya een- een naxariista biniaadankana ku kala xidhan tahay laakiin way jiraan qaar si xun ula dhaqmaa way jiraan oo shaqo aana qaban karin oo war fara badan soo dareerinaya weer ku odhanaya qaar naxariista oo sida ilmahooda ula dhaqmaana way jiraan ee bulshadu waa qaybaheeda kala duwan waa kala nooc dadkana ilaahay ma siin laakiin way jiraan carruur reer waa loo shaqeeya oo carruurta child labarka hablaha yareerin ku jiraan waa kuwa suuqa la joogo suuqa iyagoo waxaad arkaysaa suuqa soo galay oo darbi jiifa oo waxay ku odhanayaan hooyadii baan u shaqeeya agoon baan ahay marka markaan s- wax- een, waxaan khudradaasaan guraya waxay isku raraysa waad arkaysaa waxay weyn oo khudradeen xagaari karin iyadoo xambaarsan waad arkaysaa qashin bay gurayaan dee ma qaadi karayaan laakiin duruufta dhaqaalaha walaaley maxaa kaloo ka mid a waxyaabaha caruurta een, shaqeeya ee da-da yar ay qabtaan marka ay suuqyada yimaadaan ama xaafadahaba suuqyada markay yimaadaan dee waaliga kule dharkay dhaqaan waxa weeye hablaha yarar oo kale een, inamadu waxay guraan een, een, gaari gacanada inama kaariyoonaha ayay ku shaqeeyaan suuqa markaad ku arkayso waxay bakaaradii ka xamaalanayaano waxaad arkaysaa inay yaroo noqonaysa iyo toban jira waa- oo dabeer biyaa wadaad arkaysaa odabta aabaha ayuu bukaa aabaha ayuu jooga hadduu doono wuu iska joogaa waaba iska tayalayo iska leysiyo wuxuu doonaya in ilmaha yaro soo shaqeeyo marka way jiraano soomaalidu waxay dadka odhanaysaa wada ilmaha yar ha ha shaqeyso waxaana intii dee soomaalida waxde waxaan warar kale dhacay ee dhaqaala daradan iyo burburkii dowladnimada iyo mushkiladihii laga dhaxlay bay kamid tahay carruurta waxaa diyada usoo saaray iyo dee waa dagaaladii sokeeye iyo wadanka ka qarxay wixii oo dhan bay jedba jadi dhiibay marka waa lagu shaqaystaa waa inay shaqeeyaan carruurta oo reerkoodaaba ku odhanayo orada isoo shaqeeya dee qofku uu shaqo tagaana wuu ku shaqaysanaya marka waa waxyaala jireemka waxaan kusoo kordhay ay kamid tahay bulshada marka maxaad ku wacyigelisaan dadka loo shaqeeya ama kuwa suuqyada jooga oo ku aadan xuquuqda caruurtan ay leeyihiin iyo qaabka ugu wanaagsan ee caruurta ay ula dhaqmi karaan marka ay soo shaqo doontaan wallaahi waxaan bulshada ku wacyigelinayaa intaa soomaaliya ku hadasho meel kastay joogtada waxaan leeyahay carruurtaasi waa ruurteeni waa carruur duruufo dhaqaale soo saareen waa carruur nolosha dibadda usoo saartay ee kama wanaagsana ilmihiina guriga inoogu joogeen inaguba kolkoolinayna marka waxa weeye ilmaha ama agoonka ah ama darayeysan ama laba hindhala intay adduunkan keenay een, iskaga tegeen ee ay dee iyagu mid walba nolol kala bilowday waxa weeyaan cidna dembi ilmaha iskaga geliyo hadiyada ugu qaalisan ilaahay bini-aadamka siiyaba waxaan ku wacyigelinayaa ummadana soomaaliyeed iyo reer somaliland gaar ahaan een hadda joogo iyo intaas soomaaliya ku hadashada ilmo kasta oo aad aragtaan oo iska goynha eryanina waa dib jir hawadhanina yahan bulshada cadow aanay ku noqonin waa qalbigiisa waa nadiif noloshunba caawinayni waxaan leeyahay u naxariista kuwa idin shaqeeya ka yareeya culayska kaariyoonaha markay qaadayaan oo wax yara qaadi karaan udhiiba ilaahay isku naxariista minaydi waa bulshada qaar ka mida waa adduunkii soo koraya noloshan bedeli lahaa ilaahay inagana haynoo naxariista waxaan rajaynayaa oon leeyahay dadkina kuwaana inay naxariistaan carruurteena ee dhibaataysan dhammaan waa mahadsanta luul markana dhegeystaha xigan siinayaa een, walaal magacaaga iyo meeshaa joogta adoo ku bilaabaysid maxaa weydiin lahayd een, luul xasan oo marti noogu ah barnaamijka magacaygu waa cabdiduux baarax oo jooga magaalada beledweyne Ee, waxaan weydiin lahay lul ee, maxaa een, waxaa jiro caruur badan oo meelo badan oo wadanka kamida ku dacdaraysan wax loo qabanin een, qaar agoome ah qaar micnaha adagooda iska bariga dhex yihiin waxbarasho lahayn caafimaad lahayn een, dad badan ayaan dhahay waxaan uqabanaynaa caruurtaas een, waxbaan uqabanaynaa oo barnaamijyo kusoo qaato waxna mau qabtaan maxaa laga qabanayaa dadka u dooda xuquuqda aadanaha maxay ka qabanayaan dadkaas kusoo qaadanaya caruurta oo dhahayo iyo dadka kale oo dan yartaa dhahayo waxbaan u qabanayna waxna u qabanaynin maxay ka qaban karaan dadka u dooda xuquuqda aadanaha intaas ayaan weydiin lahaa waa mahadsantaha waa su-aal wanaagsan walaalkii waan salaamaya beledweyne waxa weeyaan waa run dhulka lagu soo qaxtaayo ciyaalka lacag baa lagu soo qaataa dadka dhibaataysan lacag baa lagu soo qaataa oo duruufaha soomaaliya ka saaran waxa weeyaan horta jahliga kala xisaabtamaya qofka ahaan ninka wax kusoo qaata ee haddana la sii gaarsiin waaya hay-adaha lagu kasoo qaataan carruurteena dhammaan waxay naga soo gaaraana waa waxyar ee- ee siduu tahay u gaara ilmihii dhibaataysnaa ama qofkii dhibaataayo wax lagu soo dhiibo waa waxyar ama kadhe ka u shaqaynayaa dhexda ha ka saaro ama een ciddii loo soo dhiibay ha maamulato kolley wixii naga soo gaaraa inaga waa waxyar waxa weeye inagu waxa weeyaan aan iska tashano dadka soomaaliyeed meerkata joogaan horta ilmahan dhibaataysan in hooyo lahayn in acdo lahayn in cidna lahayn kow waxa ka mas-uuliyad kaydka kol mar walba cidda markaa joogta dowladda xukuumadda joogta iyadaa ilmaha ka mas-uula markaan ilmuhu qarayn lahayn een waalid lahayn aaba lahayn hooyo lahayn een faamiligiiba imanayo ridikirkii caa'iladii intaaba markuu ilmuhu waayo wayskaydka ka mas-uula ilmaha meel wal oo een ay carruurtaas ku dayacan yihiin waa run carruurta soomaaliyeed meel walba xaruntan joogay carruur muqdisho ka tegey beledweyne ka tegey dafgoyn ka tegey baa noogu imanayay ilaa labiyo toban ciyaalaan haayey waxaa mar joogtay ka timi koonfurta soomaaliya waxa weeye carruurtaasi cid marna lagu guurguura laba maahan hooyo aman lahayn meel walba wuu tegayaa dee waxa weeyaan in lala xisaabtamo kolba ciday sayfka joogtaa hay-adaha carruurteena lacagta kasoo qaadanaya inay si dhaba ula xisaabtamaan oo yidhaahdaan carruurtan maxaad u qabatay maxaad kasoo qaaday carruurta waxay niibayinaysaasna talaalba kama dhamaato talaalba inaad ku shaqaysataa waxa weeyaan hay-adaha s a s na dee wax iska ahaytib waxay qabataaba iyadna waa fara kuturis kolley waxay odhan karaa anigu wixii dii la rabay halkii la rabay carruurta in wax lagaga qabto lama qabto marka uun kubadda waxay ku xidhan tahay sidii ay ula cid kolba cidda maamulka haysa sidii ay ula xisaabtamaan nimanka carruurta kusoo lacag qaadanaya ayay ku xidhan tahay Waa kan kale deeqaha laga soo qaadaya carabta iyo waxana dee elfiishanadu soo qaadayaan kolley inta badan ninka agoomaha wadaadada haya iyagu waxaan qabaa inay kolley cidda wax gacanta ku haysa waa wadaadada iyaga waan salaamayaa xarumo badan magaheedu ka fiican yihin carruurta lala joogo waxa weeyaan cid kasta oo ka masiilo ciyaalkeena wax kasoo qaadata dee haddaad gaal kasoo qaadi haddaad islaan kasoo qaata maalin baa imanaysa aan laysku cafinaynin oo ilaahay baa ku arkaya marka waxa weeyaan qof dayacan cidda muudanaysa wixiisa ilaahay baa kala xisaabtami doona Waa mahadsanta. waa mahadsanta luul en ciyaalkaa loo gurmado carruurta soomaaliyeed way dayacan tahay way dhibaataysan yihiin meel kastay joogaan waxay waxbarasha u baahan yihiin dhalal bay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin hoy bay u baahan yihiin in loo gurmado unbay tahay ayaan labaa waa mahadsanta En, luul waxaa jira in mararka qaar la sheego in kufsi ama faraxumeyn loo geysto caruurta da-da yar ama ha noqoto kuwa derbi jiifka ah ama kuwa xaafadaha ka shaqeeya ee reeraha la joogahay wax ku saabsan en, kaysas ama dhacdooyin caruurtaasi soo gaaro kufsiya weli adiga ma kusoo mareen way soo mareen way joogaan xerabaadan ku haynin kuwa guryaha jiiska kaga dhaco way jiraan walaal waa loo jeestaa kuwa reerkooda joogo hooyadoodii yaaboo joogo oo xal yihiin oo dad fiican ka dhashay baa lagu odhanayaa maxay baa ku dhaco guriga dhexdiisa kaga dhac marka waxa weeye waxan waa iska mushkiladaha imika socdaa oo waa cudur baan odhan karaa ku habsaday carruurtii soomaaliyeed oo budhacad carruureed way ku dhacaan ciyaalka carruur yaroo naqnaqan oo todoba jiraa lagu odhanaya nin weynaysaalaad baa faraxiyey wiil iyo gabadha oo wiilasha ay ku jiraan gabdho ku jiraan waa wax imika jira laakiin anaga halkan alxamdulilah ciddii kiiskaa lagu soo helo ee een gacanta sharciga soo gaadha looma abaatiyo ee siday tahay ayaa looga mitaa abaalkooda waxa weeye in yaroo fara kutirsoo dadda iska dadka waaweyn ee hebdaha marka la kursadoo kale waad arkaysa oday dhaba erbayo odhanaya inaan kan institutkuba ku jirin markii arrinkani dhacay laakiin teediisa looma daayo kiiska cadayn leh ee maxkamadda soo gaadha ee wax walba u dhan yihiin cadayntii daktarka iyo markhaatiyadiisa leh toos baa loo xukumaa waana lamana daayo waxaa la mariyaa sharciyadiisa la maraa laakiin mararka qaar waxaa la sheegaa in kaysaskaas oo kale en, lagu dhammeeyo si xaal hoosaad ah oo aan sharcigaba soo gaarin odayaashu way ku dhameeyaan falastiin inay jirtaa waa runta way ku dhameeyaan oo ninkii inanta kursadaa la odhanayaa waa loo yeerinaya way sameeyaan ina yaroo dhalinyaraa oo lixiyo toban jir oo afar iyo toban jir ayaad arkaysaa ama kursigogareed baa ku dhacaya ama nin baa kursanaya marka hadii la rabo kiiskaasi horta hadduu soo gaaro gacanta sharciga inta badan looma abaatiyo anu dhowr kiis anagahay waa la waa laga jidaad baa laga macay laakiin kiisaska inta horta soo gaadhaaba imikaabay dadka soo ilbaxayaan oo waxa lagu soo dhiranaya ma soo gaaraan ee waxa weeyaan wasiba waxa lagu dhamaynaya xeeroosaad iyo xaalmastuura waxa la odhanaya wuu naga daayahay naceebaynin oo reerkii baa fadeexad ka baqaya inuu hebel baa kursaday inuu hebel baa la kursaday marka waxaas waa la daboolaa waxaaba laga yaabaaba inanta yaraba dhibaatada isgaadhay haddana iyadoo qalbiga guban iyo tarabantaysir oo oo gebigeediba aad dhib- dhibaato ku habsatay haddana kii kursaday in la yidhahda hadilka waa ina dhacday inshaa en ugu dambeyntii maxaa rajaynaysaa in tobanka sane soo socda caruurta soomaaliyeed kuwooda dhibaataysane ay u hirgeli doonaan alxamdulilah waxaan rajaynaynaa ilaahay horta ilaahay baa rajada wanaajiyo khayr unbaa laga kashaa ilahay horta waxaan rajaynaa si soomaali loola jeedo ilaahay cadaadu ka udhigo waxa weeye haddii wadankeenu hagaago dee ubadkuna way hagaagayaan waxa weeye soomaaliya oo kale ilahay waxaan uga baryaynaa inay ilaahay isfahansiiyo oo ay cidda maamulka joogtaa u naxariisato inta ka hooseysa markaasay hagaajin karayaan waxa weeye annagana ilaahay nabadgelyada iyo wanaagga somaliland hasta ilahay hanoogu wado caruurtana meel kasta ay joogaanba cid walba mas-uuliyadeeda iyadaa iskale ka ehelka waa inuu mas-uuliyadiisa qaataa labadan qof ee isfuraya kala cararaya waa inay ubadkooda u tushaan ilmaha ay dhali doonaan waxa weeye kama wanaagsana kanay dhaleen kanaaba in ka hortaagan waa ilaahay adeeb qaaliyu siiyey waxa weeyaan inay u turaan ilmahooda iyo mustaqbalkiisa oy wax walba ugu samraan hooyadu waa inay u samirtaa raggu kolley way iska socsocod badan yihiin dumarka soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan faraya inay ubadkooda iska dayiceen inay iyagu u habradaan ay ilmahooda haystaan ay u dadaalaan waayo ilmuhu hadday hooyadu joogto inta badan inay dhibaatooyinka dhibka haystaan ma haysteen waagsaamini barwanku weysan yahay waxaan leenahay ishiina ku dhamaysta guryaha kuwa agoomaha aan cidba lahayn oo ummadoo dhan bay mas-uuliyadiisa saaran tahay cidda xukuumadda joogta mas-uuliyadiisa saaran tahay in lala eeno in hoos loo eego oo baahiyahooda gaarka a la eego ayaan ku ayaan soo jeedinayaa waxaa kaloon leeyahay hay-adaha caruurteena lacagta ku guranaya ha lala xisaabtamo meel walbay joogaan baa ha la ogaado gaal iyo islaamba meesha laga soo qaadiyo waa laogyahay in caruurtii ay gaadhay in ciddii baahneed ay gaadhay ha la ogaado waayo hadday bafartiga iyo fakriga iyo baahiyahan iyo mushkiladahani yaraadaan ilaahay dee waxa weeyaan isagaa waxaan isku wada miisaamay ee waxbay nagama xumaadeen intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii wicitaanka dhegeystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaa marti inoogu ahayd luul xasan mataan oo markaasi iyadu u dooda xuquuqda caruurta muddo dheerna kasoo shaqeynaysay iyadoo ku sugan magaalada hargeysa ayay barnaamijka igala qayb gashay tan intaan dib dambe ugu kulmi doono dhegeystayaal xubintan oo kalena nabadgelyo
aad iyo aad bay umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada xubintii maxaa maskaxdaad ka guuxaya oo aanu kusoo gudbino aragtida dhallinyarada soomaaliyeed
oo magacayga oo ah cabdiqadar maxamed guuleed loona yaqaano nuune waxaan joogaa magaalada caasimada ah dalkan hindiya ee lagu magacaabo new delhi waxaan bartaa master of arts political and international relations waxaana ku hanweynahay in aan ka qayb qaato siyaasada wadanka ka taagan ay aysan ahayn mid qabiileed laakiin ay tahay mid maaragtay siyaasad gooni ah oo soomaali maaragtay dan wax ugu jira ah soomaaliya waxaan kusoo kordhin karaa sidaan aaminsanahay dadkii siyaasada dadka soomaalida ah siyaasada qalad bay ka fahamsan yihiin siyaasiga qofka ah qofka dareenkiisa ka hadla ma ahan qofka maaragtay wax danta guud ku jirta ka hadla waa danihiisa qofka ka hadla maaha marka waxaan aaminsanahay in hadda wadankii siyaasadiisa ay horumarayso saasay tahayna maaragtay in wax badan aan kusoo kordhin karo siyaasad cusub oo maaragtay adduunka horumaray laga isticmaalo
bismillahi magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed baale waxaan joogaa gobolka yuta ee dalka maraykanka runtii waxyaabaha maskaxdayda ka guuxaya waxaa kamid ah maadaama aan muddo xoogaa joognay qurbaha waxaan u baahanahay runtii wadankeena oo nabad ah islamarkaana degan oo aan dib ugu soo laabano waxaana runtii aada noo dhageyso marka aan maqalno warar xun oo ka imaanaya wadanka sida dagaalo ehli ah oo socdo khilaafaad joogto ah taasoo runtii niyadeena aada u dilayso marka waxaan ka codsan lahayn dhammaan dadka soomaalida gaar ahaan dadka siyaasiyiinta iyo waxgaradka kaleba inay soo afjiraan dagaaladan macno darada iyo khilaafaadkan joogtada ah ee ka jira dalka bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa cabdirasaaq maxamed bile oo jooga magaalada adinton alberta ee dalka canada kana yimid dalka africa inkastoo aan kaaan kasoo jeedo magaalada kismaayo haddana waxaan ka yimi dalka kenya oo muddo aan joogay haddana waxa aan kusoo toosay oo winter ama qabow baraf aada u dhacayo cimilada meeshaan ka yimi iyo iyo halka aan soo gaaray ay aada u kala duwan yihiin haddana weli waxaan ku guda jiraa laqabsiga cimilada cusub iyo waktiga isbedelay iyo waxyaabo fara badan oo isbed isbedelay insha allah nolosheeda maadaama aan soo galay wadamo cusub nolol cusub waktiyo cusub waxaan rajeynayaa insha allah sida ugu wacan oo ay weligeyba maskaxdeeda kuxeysay inaan ka wax barto wax ka shaqeysto insha allah
waa tahay intaasna waxaan ku dhaafrinaa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya haatanna heeskii kurbo iyo fanaanka yuusuf jeego
meel korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin kashayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura'aan ka xoroobin haddaad ka banlayid kalkaada jacaylka nafta nafta nafta nafta ka banlayid haddaad ka banlayid kalkaada jacaylka nafta nafta nafta nafta ka banlayid koowaad kulahayd ragga kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligii kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa
heestaasi kurbo iyo fanaanka yuusuf jeega waxay u dambeeyeen barnaamijkii waa go'aankaaga inta haddii la idhahdo toddobaadka dambe xilligan oo kale aan kulmi doonno ka horna berri aroor lixdii ee barka waa anigoo ah maxamed cabdi ee xuseen barre aadan iyo saaxiibada v o edanle sidaas iyo aweysin wanaagsan
aan karaynin qofka raagtooda ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaago kolkoolin u baa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.